فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo weerar culus ku qaaday fariisin ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin duleedka kismaayo dowladaha turkiga iyo itoobiya oo ka wada hadlay boobka kheyraadka ku jira badda soomaaliya kadib markii wafdi heer sare ah oo ka socday dowladda itoobiya uu gaaray waddanka turkiga aqoon-yahan isdul istaagay warbixin amnesty international ay ka soo saartay duqayn diyaaradaha turkigu ay ku laayeen dad rayid ah oo ku nool shabeellaha hoose halkee bay ku dambaysay sheekadii raqiiska ahayd ee dowladda federaalku ka faafisay markab turkiga laga leeyahay oo soo gaaray xeebaha muqdisho kaas oo dowladda xasan sheikh ay ku sheegtay inuu difaacayo badda soomaaliya macluumaad ayaan idinkaga haynaa halka hadda uu ku sugan yahay markabkaasi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka tacsiyeysay geerida malaaqa guud ee beesha haddame oo lagu dilay duleedka xudur qodobadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan waxaa igala qaybgalaya waryaheena cabdiraxmaan badar waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar culus ku qaaday fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo iska hor imaadna waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari wararkaasi iyo warar kale waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader waad mahadsantahay maxamed daahir wararka ka imaanaya deegaanka wirkooy ee hoostaga magaalada kismaayo iyo xarunta maamul goboleedka jubbaland ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada jubbaland ku leeyihiin deegaankaas weli lama helin wax faahfaahin oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkani dhanka maamul goboleedka puntland waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada ammaanka ee maamulka puntland iyo sidoo kale kooxa hubeysan dagaalkan ayaana yimid ka gadaal markii ay kooxdaani iyo ciidamada puntland ku kulmeen xeebta magaalada boosaaso xilli ay kooxdaani ku sugnaayeen degada boosaaso sida ay wararku sheegayaan waxaa weerarkan u dhexeeyay kooxaha hubeysan iyo askarta puntland ku dhintay hal qofood oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen laba ruux oo mid ka mida uu yahay shacab kan kalena uu yahay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee puntland wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in kooxda hubeysan ay goobta ka baxsadeen ciidamada puntlandna waxay dhankooda sheegayaan in ay wadaan howlgalle ay ku baadigoobayaan kooxdani sidoo kale waxaa haatan xaalad deganaanshaha laga dareemayaa magaalada boosaaso oo ah halka iskoorimaadku ka dhacay dhanka waddanka falastiin wasaaradda caafimaadka ee jiida ghaza waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda iyo afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan toddoba xasuuq oo xushnimo badan waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday in ka badan konton iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol oo kale waxaanay xasuuqyadani intooda badan ka dhaceen deegaanada ay ka kooban tahay magaalada rafax gaar ahaan bariga magaalada ilawareedyo falastiiniyiinna ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in magaalada rafax afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay oo keliya ay ku shahiideen in ka badan soddon iyo shan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo sagaal kale waxaana dadka dhaawacyada qaba loo qaaday isbitaalka caafimaadka alkuweyti ee ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza ciidamada cadowga yuhuuddu waxa ay duqayn xoogan la bartilmaameysadeen dad barakacyaal law ku sugnaa xaafadda baraaziil ee magaalada rafax waxaana halkaa ku shiiday dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayeen dad goobjoogayaal ah sidoo kale tiro dad falastiiniyiinna ayaa ku shiiday duqeyn ka dhacday isla magaalada rafaax mandiqada qusaaca ee dhacda bariga magaalada khan yunis waxaa ku shiiday saddex ruux kadib duqeyn xooggan oo ay ciidamada cadowga yuhuuddu la beegsadeen guri ay deganaayeen qoys shacab ah iyadoo sidaasi la mid ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen isla xaafadani madaafiicda goobta waxaana halkaa ku shiiday dad badan sidoo kale waxa ay sheegeen wariyaasha ku sugan marinka khaza in ciidamada yuhuudda ay duqeymo xoogan ka geysteen deegaano badan oo dhaca bartamaha marinka khaza waxaana goobaha ay duqeymahaasi ka dhaceen ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale deegaanada ay duqeymaha ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka nuseyraad ee bartamaha dhaca ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale madaafiicda goobta ku garaaceen xaafadda azituun ee magaalada khaza waxaana duqeyntaasi loo adeegsaday madaafiicda ku shiiday dad badan oo shacab ah dhanka waddanka koonfur afrika dhisme ku yaal magaalo xebeedka george ee waddanka koonfur afrika ayaa wuxuu kusoo dimay shaqaalihii ka shaqaynayey sida la sheegay waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan shan ruux halka in ka badan konton kalena ay ku xayiran yihiin gudaha dhismaha dumay sida ay wararku sheegayaan dhismahan ayaa ka koobnaa shan dabaq welina lama soo warin sababta uu dumay dabaqani qolyaha gurmadka deg dega ayaana waxay sheegayaan inay ku howlan yihiin badbaadinta dadka ku hos jira burburka dhismaha dumay waxaanay laayi haatan inta la ogyahay burburka dhismaha laga soo saaray lix iyo labaatan ruux waxaana ay shaqaalaha dhismaha ku sugnaa ka koobnaayeen toddobaatan iyo shan ruux waxaana la rumaysan yahay in afartan iyo sagaal qofood ay weli ku xayiran yihiin gudaha dhismaha waddanka ethoobiya dhulgariir ayaa ku dhuftay maamulka duuru ee dalka ethoobiya waxaana uu sheegayaa agaasimaha isgaarsiinta maamulkaas in dhammaan tobanka degme ay ka kooban tahay maamulkaasi uu ka dhacay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay ilaayo saddex laba ruux oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada tarooj ee gobolkaas ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ay dareemeen dhulgariir subaxnimadii hore saaka waxaana dadka ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada sheegayaan in dadka tuulada ku dhaqan ay guryahooda ka soo baxeen iyagoo argagaxsan sida la soo warinaya ma jirto wax dhibaata uu geystay dhulgariirkani hadday ahaan lahaayeen dadka iyo weliba dhismayaasha sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay agaasimaha isgaarsiinta ee gobolkaas gobolka uu dhulgariirka ka dhacay ayaa lagu sheegay inuu yahay meel mar walba ay suuragal tahay inay ka dhacaan dhulgariir aan kusoo gebagabeeno waddanka yukrain wasaaradda amniga ee dowladda yukrain ayaa sheegtay in madaxweynaha dowladda faladimir seladiski uu ka badbaaday iskuday dil oo lagu doonaya in lagu qaarijiyo kaasi oo ay qorsheeyeen laba korneel oo ka tirsan hay-adda u s b oo mas-uulka ah amniga madaxweynaha iyo saraakiil san oo ka tirsan yukrain hay-adda mas-uulka ka amniga madaxweynaha yukrain ayaa sheegtay in ragga isku daya dilka madaxweynaha yukrain lagu eedeeyey inay gacansaar la lahaayeen sirdoonka dowladda ruushka taasoo muddo laba sana dagaalo lagu leeday uu kala dhexeeyo laba korneel oo aan la shaacin magacyadooda rasmiga ayaa xabsiga loo dhaadhiciyey sawiro lasoo dhigay barta hay-adda s b u ee telegramka ku leedahay ayaana muujinaya saraakiil jeebeesan oo ay hay-addaasi gacanta ku dhigtay xukuumadda moscow ayaana la sheegaya inay abaabushay qorshaha lagu dili rabay madaxweynaha faladimir seladiski waxay sidoo kale wararku sheegayaan in qorshaha uu sidoo kale ku jiray in la dila madaxa hay-adda s b u ee ilaalada ka ah madaxweynaha faladimir seladiski iyo sidoo kale madaxa sirdoonka militariga ee yukrain zelaliski ayaa horey u sheegay inuu ka badbaaday toban iskuday oo dil ah laakiin waa markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda mas-uuliyadda ka haya amnigiisa ay noqdaan kuwa la shaqeeya cadowga dowladda yukrain oo aha ruushka sidaasi waxaa ka dhawaajiya afhayeenka hay-adda s b u oo la hadlaya wargeyska bulyutico فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanayna wilaayadda islaamiga ah ee galguduud ayaa ka tacsiyeysay geerida malaaqa guud ee beesha haddame oo lagu dilay duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa arrimaha ka hadlay kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ee mayba tacziyeene geeridii mufaaja'ada hayti ee malaaga guud bee la hadama in shalay maalintii shalay hayti oo talaadada hayti bilaa shawaana labaati siyada hayti deegaanka gariswiine geeridaasay ka dheedii ayay ka tacziyeeyaan maybaan tacziyeene awalan ee usradiisii iyo qosyey iyo qaraabadiis gaarka ah may baanan lanaa inaa lilaahi وإنا إليه راجعون runtii masiibadiin iyo geeridaasay ilaahay subxaana wa tacaala hasinkaba inta roogdo oo hershay ah si guud ahaan ilaahay ha barkaay dhibaatadaasayna waa dhibaato qoranayti waaye in ilaahay subxaana wa tacaala ajal isu qori dadka dhowna dhimadaayaan laakiin dhimashada naftiya dhimasho qiimo lawaa jirta dhimashada dadka ilaahay dartis lan dilaw ama lan beegsadaw waa dhimashadiyo dhimashooyinka kale kaga diisanta taasi markaan ka sabar qaadada insha allahu tacaala may kale aan tacziyeene ee wilaayada islaamiga boqol oo runtii xukuban muhiim ah golaha nuqabada markaasi ee boos unka jari oo hun firfircoona inahay kabahiyoona mayba lanaa إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى صبر إيو الدلقات إيو فرفرعونية سندر دارمان ما يكلا أن تعزيان مجلس كا النقابة كردغن كشريعة الإسلام كالصوماليات إيو كي قبل كسكتر سناي ملاك عبد الله محمد يراء وسكتر سناي بقول ما يبقى هاي ميلا سيرونتي هو مهم أه member muhiim ah oo kahay yoonan tacziyeeyana intaas kadib naqiib cabdulaahi ama malaag cabdulaahi axmed yare may bahaayey malaag umudeedahay hoggaan may bahaayey shareecada ilaahi subxaana wa tacaala difaacje iyo kadhagan jab anteegangahay may bahaayey langoo dacwada iyo tacliimta shareecada unsurunka dadaalayahay may baan la kaasuusaday macaahidii qabaa'ilka oo markiio kooyan ama la bilaaway walaayada baai boqol markii iska jarti macaahid la furo macadkii afaraad may bahay macadka hadame oo macadu salaaxudiin alayubi raximah allahu tacaala macadkaasoo dhowr difacdood markaasay saan rajayaw oo maarlaraay ka aflahadi arde e oo beelahada mee taasoo markaa dhalinyaro culmo ah oo ducaad ah oo mashaayikha mucalimiin ah laka diyaariyaay malaag may bahaayey dadka hormuudkan ahay xilligaasna may baa wadaagnay shaqiya wadaagani dhanka macaahida ah dadka eedyeedan gorodow ay ahay juhudijay iyo natay dadaaljay markaasay maalgelinta iyo usukabiyaayi macadkaasi iyo kuwarqabjay iyo caafimaadka ardada iyo walbarashadiyo dadka kor roogay oo mabahaay eedyeedanka dadaalayahay may kale la kasuusday malaag cabdulaahi maxamed yare xamladii codowga guud ahaan wadanka laha ka qaadi xamlada codowga oo wadanka marar badan ka qaaday mayba la kasuusday xamladii saliibiinta etoobiya nimankii la magacaabay fidnow iyo wax ka galeen gobolka boqol iyo wax ka galeen deegaanka baaladigaas eedyad markaasi uleysan saaren ama ama dhibaato badan iyo kajeysadeen sumuudka markaasi malaaga iyo umadiis iyo dadiib iyo suubiyan ayaa eedyad lanka xasuusada ilaa markaa sabar iyo dadaal badan kadib dhulkii cudowga hagali dhammaantiis in laka horeeyo in laka kiyo in habada joogto lanka weelo hamiin imaalan in la nis dhiibne tan markaa haddii meyluska shahiiday ama laka dilahay atwaaya deegaanka mid a codowga meylo marhagali oo saldhig kuwaadhadi oo dhifeysiyii ka suubsadi yaa kumid ah deegaankaasu markaa xur ah oo shareecada ilaahay laka ogow barashadiya maraakiistii macaahidii masaajidii camiriniin shareecadii dhaqanja socda tan hadda ka geeriyooda hindhooji soo aragahaaya oo codowgaasoo ilaahay jibi qadiyadaasna eediyeed iyo linka xasuusada ee, siguud beelahaadama waa beel ansaare may baa la kaa suusaday beela ansaare dhallinyaradii iyo reje may la kaa suusaday camaliyaadka wadanka ka dhiyaay camaliyaadka weliba gaarka ee cudowgalka beegsadaay ee diiwaanka marka onayto la fiiriyo ama malafka camaliyaadkaas marka onayto la fiiriyo mayba eedyadanka muuqdeeya ee beelahadama dhallinyaradii eedyadanka muuqdaayaan Ee, midda kale beelamayba ka aadanta ee, runtii ee, thaqri muhim eedyeedan ah oo ka aadan cadowgan oo asalka ah oo sariibiga ah oo etoobiya ah oo xuduud baanbaanta markaa meelo markaasay lakasuubi ee dhaniga ee, walaayada boqol dhinije waagowaad iyo dhinije maylaraayus iridhimba iyo difaacaga hore dadka ka aadan waay oo muddo dheer iyo taariikh dheer arrimahaas ayaa la kaa suusadaa Ee, si kastaba haato malaaga bahi laakiin mayba ninka tabay taariikh eedyadu wanaagsan dhimasho waa dhimasho gaalkana dhimada musunkana dhimada laakiin dhimashada gaalka dhimadaaw waa dhimasho xun oo khaatamo xun ee diin humo ee cisyaan iyo fasaad oo mujrimnimo walaagasa ka bahaayaan ama dadka muslimiinta eh dhimashadii umayb waa dhimasho wanaagsan in shahaado la qaadado diinta ilaahay iyo lan halgemow ama lanka naftiisa nko- ilaahay inkooyo sidaas ka geeriyoodo ama galan sababsato lamada leynagadaas marka malaag usoo wadadiiska surinya oo raayadii tawxiidka wado beelisorka hayo difaaciga insurinya ayaa geeka geeriyoodi may baana hogaamiyaaye beel ansaare oo beelahadam ayaa hogaamiyaaye naqiib oo shareecada ilaahay hog- wada oo raayadii tawxiidka sidahay oo difaac jan ansurin iyo umad ansaare mayba lax kaa suusad kore oos iyo khasrad ama ansaar rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam oo kun iyo eh, afar boqol sino ka hor ina mayla raayusu taariikhdiyo dhiyaas Eh, xilligaas iyo xilligan eedyadan shar dheeriin laakiin mayba namadka iyo nooca markaasi hadda jara waa isku mid arrintaasi maba si gaara ummadayada diilan geliyaase geeku wadada laku socdo qabaa'ilka muslimiinta iyo hogaanka dhaqanka iyo isku socda iyo wadada laka bahow markaasi marka lan fiiri mayba la xasuusado kore cows iyo khasraj mayba la xasuusado kore eh, sacd ibnu mucaad sacd ibnu cubaada usayd ibnu xudeer dufeyl ibnu camar adowsi hogaankii nabiga sala allahu alay wasalam xillijii iyo saxaabadii roogi oo qabaa'ilku hogaamiyaaye oo diinta ilaahay garab surinaayay dadkaasee la xasuusadaa marka ku noolo hadda rooga qabaa'ilka iyo hogaanka dhaqan hadda rooga mayba angata naftatiidiyo arrin oo ka dayisho leh arrin oo markaasi ee, sugnaanta iyo masiirada inoonaitoyo sii wadaan raayadii sii wadaan arrin ku baara kortuway marka qadiyadaasi marka qadiya insha allahu tacaala oo runtii dhangna muruka ah dhangna runtii ummada geedka meeliya ku sogntay darayga hayta farxad an awa si kastaba haato malaaga ee, shahiidi shahaadadaasna uun rajayan mayba lana calayka salaamu llahi waqfan fa inanii ra'aytu lkariima alxura laysa lahu cumru Ee, intaas kadib mayban dardaarimay beela ansaarta ee hadmo Ee, runtii naqiibka ama hogaanka dhaqanka waa ahmiyadda iyo muhiimadda usleey eedyeedan dareemasan inaysan walbadan ka dadaalan juhdi badan ka biidaan Eh, si booskii meeli malaaga ka bahi booskii malaaga ka bahi si lambuyi lahay oo juhdi badan dadaal ba- badan la kabi may kale siin dardaarmey nimanka cadowga ah oo runtii wadanka muslimiinta ha ka duuli oo caddaan iyo midowba leh oo wallo kasaw la gordaw iyo wallinkasaanan leh cadowgaasi marka inionayto aysan ka- goytan rag badan ka gooyi karo ayaa maasha allahu ilaahay sinsi ee muslimiinta garabkiina surinyin laakiin malaaga tharije iyo arji inionayto la sheena ayaa lin baahanya may baana iska ognina sumuud iyo sabar iyo musaabara iska ognin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhanka kale sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay waxa uu ka yaqaano malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaska guud ee beesha haddame kaasoo ku shahiiday deegaanka garas weyneh ee dhaca duleedka degmada xudur
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ugaaskii sheer xadama cabdulaahi mahadire ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisuu ku aqbalaa ummata islaamka iyo ehelkiiba ilaahay sabar iyo iimaan ku sii qof walboo nafle adduunkan la sheegana geeri sugaasay khaatamo wanaagsan ilaahay anka waal u siina khaatamo fayla may weeli waqtijayma dhaafa fadne tan hoob hate ka gebagebaaysidiina may wahe khaatamo fayle insha allahu tacaala ee ka gebagebaaysidi ugaaskana haddii muddo dheeraa iskasa jarni soo malaagan hayne oo lang baraarugsano saxwal islaamiya kumadaho diinta islaamka jeelo inuu weliba dadka layn sheego la faafiyo khayrka la geysi hanuun jeeli lan welbo arintaasan socdana garabangayaa kumad ayaa masoormudangayi yaha kasa jari waagi dembana ugaaska beela reer hadama ansaarte iyo nagadi muddo dheer baa beelanha hogaamiyaay khayr badana iyaa lakula kulmay bani aadan leeyahay markan wali wanaag ay usa suubiyo muddadaasi usa umatan ha hogaamiyaay oo kitaabka alle subxaana watacaala ha ka hogaamiyaay ka maamulaay ilaahay subxaana watacaala miisaanshii xasanaadkan saara wali ku qaldamiina ilaahay subxaana watacaala hi ku cafiy shahaadadiisana allaaan aqbala markan lang muslumnimadiisa daacadka e diinta islaamkana anku lama lamaayana inilaka socdo se kastoo cadowgan tara badan yiinohan ku horjeedaan umatana ka guubaabiyow lankasto muslung ayna kala dhagamaw taasa anti oga iyo ka kase marka umato islaamkana may lahaa sabar iyo iimaanka ilaahay noosiy ajar lalaaba ilaahay noosiy maynan iila gudboona guud ahaan umato islaamka iyo gaar ahaan beelius ugaaskan hay lankii gaaladii geeka handhakati ini ugaaskin beegsato dil oo ku takhallusto majsin ku codsaday ini maywaha gundagan dhuugsataan anke la adeegdaan geesinama iyo ilaahay iska hirtaan oo gaalada madawiintiyo iyo a'imatal kufri isan baabi'idan meelbiyo rogaan se allaala sii ka baabi'i kortaan isagan iska deeshaan faqaatiluu a'imatal kufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuuna wa sada may wahee madagin an beegsadeen isigna madaga unku beegsataano gaalna meel usan ka nabad galna ilaahay idan shay ilaa gaalada iyo erto beelahadama muslinka ee ansaartee malaaja ay ugaasteen mayniinka daarten geeki hora meel una galno waynay ilaa gaalada iyo erta ini isan may wahee ilaahay isagoo ka raaligeliyaasaan gaaladii islaamka ini dumiida ka talagaliino ku aarsadaasaan ini dadaalkiin lalaabka weelan ilaahayna ka tiidsataan oo habadi iyo tooreydi iyo hubwali isan hela kortaan gaalada ka baabi'idaan taasaha siin jeediye ilaahay subxaana watacaalana siinkiciseeye adduunya aakhiraba tan iyaa ini weelan ma oshi walkala siinla gudboon male geeka adduunya aakhiran liibantiin meela ka jarta taasa kala dardaarame umataasina marka gaaladaasi may lahaa khibtum wa khasirtum muutuu biqaydikum khasaartena hoogden wal anjarne iyo iskudhaadhiciden caradinka dhammaadalena kumanaan ugaas cabdulaahi maadeer oo kaleete iyo roogaan reerkana hogaamiyi doonaan isigna sanbaabi'i doonaan siinka cibaadaysada doonaan alena biidin illaahi tacaala mar kastoo lan waqtijay dhammaadi khaatamaysado kuwo kaleeto ku yaab badan iyo ilaahay ha saaray subxaana wa tacaala gaaladana baaba'iyeen dembeeya biidin illaahi tacaala فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse iminka dowladaha turkiga iyo etoobiya ayaa ka wada hadlay boobka kheyraadka ku jira badda soomaaliya kadib markii wafdi sare oo ka socda dowladda etoobiya uu gaaray waddankaasi turkiga wafdiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya iyagoo la kulmay madax sare oo ka tirsan dowladda turkiga labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday boobka badda soomaaliya oo labadoodaba ay weerar ku yihiin tani ayaa meesha ka saaraysa sheegashada dowladda federaalka ee la xiriirta in dowladda turkiga ay kasoo horjeesatay heshiiska dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan ee lagu siiyey etoobiya qayb ka mid a badda soomaaliya dowladda turkiga ayaa heshiis dhanka amniga iyo dhaqaalaha ah kula jirta dowladda etoobiya waxaana ay ka iibisaa hub iyo diyaaradaha duuliya-la-aanta ah dhinaca kale halkeen bay ku dambaysay sheekadii raqiiska ahayd ee dowladda federaalka ay ka faafisay markab turkiga laga leeyahay oo soo gaaray xeebaha muqdisho kaas oo dowladda xasan sheikh ay sheegtay inuu difaacayo badda soomaaliya markabkaas ayaa saacdo kooban jooga xeebaha soomaaliya kadibna waa uu ka shiraacday isagoo hadda ku sugan dalka bangaladesh waxaana uu socdaallo ku marayaa qaybo badan oo dunida ah aqoon-yahan xuseen jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa arrimahan ka hadlay ugu horeen laakiin waxa uu isdul istaagayaa warbixin ay amnesty international ka soo saartay duqaan diyaaradaha turkiga ay ku laayeen dad rayid ah oo ku nool gobolka shabeellaha hoose waxaan doonayaa inaan balmaantayto aan uga hadlo dhacdo runtii xanuun leh oo aysan jirin in cid ribood garaynaysa oo aan doonayo inaan halkaan bal aan ku ribood gareeyo oo aan kusoo gudbiyo hay-adda caalamiga ah markaa loo yaqaan magaceeda amnesty international ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay soo bandhigtay investigation ee kusoo ogaatay duqeymo ay diyaaradaha cirka ee dalka turkiga markaasi ay ku baabi'iyeen ama ay ku xasuuqeen dad rayid ah oo ku nool gobolka shabeellada hoose waxay hay-addaanu sheegtay in saddex iyo labaatan qof oo rayid ah ee markaasi duqeymo ku dileen diyaaradaha ee dalka laga leeyahay ee turkiga waxay sheegeen in laba weerar oo markaasi kala duwanaa ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof oo markaasi rayid ah waqti ay markaasi la socdeen howlgallo ay ciidamada dowladda soomaaliya ay meeshaasi markaa ay ka fulinayeen waxay sheegeen cidda fulisay inay yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama droniska ah nooca t b twoda la yidhaahdo inay markaasi ahayd ciddii markaasi fulisay weerarkaasi dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay weerarkaasi siddeed iyo tobankii bishii march ee isla sanadan labada kun iyo afar labaatankii ayaa waxay kala ahaayeen baa layidhi afar iyo toban caruur ah shan dumar ah afar rag ah ayaa meeshaa ku dhimatay halka toddobiyo toban kaleeto oo shacab ah ee ayaguna halkaasi ay ku dhaawacmeen kuwaas oo kale ah kow iyo toban caruur ah laba dumar ah iyo afar rag ah dhammaan dadkaasi cid ribood garanaysaa ma jirto dowlad u hadlaysaa ma jirto warbaahin ka hadlaysaa ma jirto cid ka warqabtaa ma jirto waxaa la yaab leh in xasuuqaasi iyo duqaynta musiibada leh ee dowladda turki aysan ka fiirsanin meesha ay duqaynayso cid la xisaabtamaysa markaas inaysan jirnin waa arrin runtii musiibo ah waxna waxyaalaha waxaan isleeyahay dalkeenna iyo dadkeennaba ay marnaba u istaagi laayihiin waa in lagu istaago iyo inaan laga damqanin dadka taagta daran aa markaa loo arko in la dulmi karayo waxyaalaha kale oo la yaab kale oo riboodkan ku jiray hay-adda amnesty ayaa waxaa ka mid a waxay leeyihiin dowladda soomaaliya iyo turkiga waa inay baaritaan ku sameeyaan bay leeyihiin dowladanadii baa hay-ad shisheeye oo ajnabiya waxay ku qasbaysaa ay ku cadaadinaysaa inay baaritaan ku sameyso wixii dalkaiya ka dhacay ma arkaysaa haddii marka wixii dowladda sheeganaya waxaan dowlad lama oran karayo waxaan waa dowlad ku sheeg wey waxaan waa dowlad lama oran karayo dambi baa inaga raacaya inaynu dowlad dhahno ayadii baa lagu qasbayaa oo la leeyahay waa inaad raadisaan baaritaan ku samaysaan wixii meeshaa ka dhacay shuql ayadu kuma leh ribood garayn mayso baari mayso investigation lagu samayn mayo cid shuql kule ma jirto waxaadba moodaaba cidda carruurtu ka dhimatay dadka shacabka laga laayayba inay amnesty yihiin baad moodaa oo ayagaa ay wax raadinayn baad moodaa aawi dadkii kale soomaaliyeed ee munaafaqada iyo qabyaalada u guuxi jiray aaw maxaa loo waayay cid u banaan baxda maxaa loo waayay cid ka hadasha warbaahin dalku xataa male xaqiiqatan dalka iyagu xataa waxba male xataa warbaahin male ma arkaysaa aad baan runtii aan oga xumahay arrintaa halka ka dhacday waxaan u tacsideenayaa dadkii masaakiinta ahaa iyo eheladii iyo qaraabadii halkaa lagu xasuuqay waxaan ilaahay u weydiinayaa inuu ilaahay u keeno cadaalad iyo dowladnimo cadaalada oo ummadan u kala xaq soortaa hadda ma haynee ilahay haynoo keeno qodobka labaad waxaan doonayaa inaan ku fiirino oon isla aragno markabkii la sheegay inuu biyaha soomaaliya difaacayo beentii weyneyd ee ayaa dhowta lasoo tuuray ayaa weli fashilkeedu uu caalamka ka socdaa markabka caalamka maraya ee dowladda turkiga ay leedahay ayaa maanta ku xirtay dalkaasi bangladesh waa isla see markabkii waa isla asagii waa isla nambarkii ayaa maanta ku xirtay dalkaasi bangladesh taliye ka tirsan ciidankaasi bangladesh ee dhanka badda ayaa la hadlay warbaahinta una sheegay inay soo dhaweeyeen markabkaasi oo uu soo gaaray markaasi dalkooda waxaa halkaa kusoo dhaweeyey ciidamada badda ee dalkaasi bangladesh iyo saraakiishooda waxaana halkaasi loogu sameeyey xalfad soo dhaweyn oo aada u qurux badan arkaysaa nihii wax walba markabka caalamka o dhan maraya oo schedulkiisa la hayo oo dalkeena soo maray oo dalba maraya ayaa waxay dowladnimadii nimanka sheeganayay ee magac ku sheega ahaa ay ummadda u sheegayaan in xeebaheenu ay safe yihiin inay maraakiib turkidu difaacayaan iyo in turkidu ay la timaaday ciidan iyo maraakiib markaa dalkeen lagu difaacay haddii halkii markab mariye talow hadda badyaa noo difaacaya arkaysa waxa yare saa u fudud dunidan maanta casriga ee wada teknolojiyadda dunidan maanta qof walba wax akrin karayo wax raadin karayo ayaa waxaa la doonayaa in damiirka iyo ummadda soomaalida markaa la seexiyo koreyda waxaasan soo gurtay aan cilmiga lahayn baa doonaya ummaddan indhaha dhiiqa oga shuba oo waxa meel walba ku qoran markaa la doonayo in la yidhaahdo wixii la doonana loo sheego arkaysa in dalka la difaaca waa arrin wanaagsan laakiin dunida maanta aynu joognaa dal dal difaaca ma jiro dowladda turkiga siyaasadeedana isbeddel weyn baa ku yimaaday sida hadda doorashada dambe ee urdogon loo sameeyey dadka sida weyn u faanqeeya arrimaha turkiga ee warbaahinta ka hadlaya ee wax qoraya ee caalamka ka warbixinaya arrimaha dowladda turkiga waxay sheegaan turkigu inuu laba weji yeeshay oo dhabarka isku haya mid wuxuu la hadlayaa reer galbeedka midna muslimka jiricsan ayuu kula hadlaa midda reer galbeedka waa dowlad ka mid a dowladaha reer galbeedka wax la goosanaya waa dowlad ka mid a dowladaha maraykanka iyo yuhuudda wax ka qaadanaya wey israel ee sidaad aragteen u xasuuqaysa dadka walaalaha ah ee reer falastiin shidaalka ay helaan oo ay maraakiibta ku shubtaan dowladda turkiga la dhex maraya waayo waddadii kaleeto xuutiyiintiiba xirtay halka meel ay shidaalka helaan turkiga la dhex mara lacag bay ka qaateen agreement bay la galeen waxaad aragteen maanta rafa ka socda way daawanayaan shuqulkuma leh shidaalka diyaaradaha maraakiibta baabuur taangida ah shidaalka ay yuhuudda ku isticmaasho turkigaa lasoo dhex mariyaa yurubtaa bari baa laga keenaa arkaysaa maadaama ay red seaga xiran yihiin turkigu marka waa dowladda wejigaa nimankaasi kula macaamiisha ay kula socotaa wejiga kaleeto dadka jircisan ee muslimka ah ayay hadal macaan uu sheegaan waa idin difaacayna kana idin yeelayna kana dowlad ay turkigu difaacda muslim ma aragta weligin iyo difaacda turki iyo turki difaacaya maxay maanta baaba ah inaga maqan oo naga difaaci lahaa intaa ka badan muxuu yihi dalkeena wataa meelba la qabsaday wataad nimanka dhinaca naga jiray yeman waxaa arta ku socdaan wataa artay falastiin waxa arta ku socdaan iyay difaacayaan muslimnimada difaacayaan turkida maxay tahay interestigooda ay u socdaan khayraadka iyaga dalka dadka boobaya ee turkidu ka mid yihiin wax kala turkidu maaha wax kala maaha resourcekaasay boobayaan ma ahan turkigu niman nooga sokeeya ama wax wanaagsan oo macaani noo sameynaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
guud ahaana intaas ayaana kusoo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي أمضي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي